wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa soo gaadhay magaalada hayga oo ay ku taalla maxkamadda caalamiga ee garsoorka oo dhagaysan doonta muranka dhinaca badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya wafdiga oo isugu jira sharciyaqaano iyo diblomaasiyiin ayaa maalinta berritaa gudbin doona dacwadooda khadka telefoonka ee hayg ayaan goor dhoweyd kula xiriiray xeraalyaha guud ee qaranka axmed cali daahir waxaana ugu horreyn weydiiyey kalsoonida ay ku qabaan dacwaddaas
aad iyo aad baad umahadsan tahay haarun macruuf adiga iyo idaacadda v o a daba waan idin salaamayaa waan idinku ambalyeynayaa hawsha runtii nadiifka ood ummadda uhaysaan waxaan nimid xalay ayaa nimid heeg magaalada heeg oo ku taala dalka netherland waxaanan u nimid waxa weeye inaan berito haddii alla idmo aan submit garayno ama aan gudbino official submissionkii memorandumkii ahaa oo dawladda soomaaliyeed iyo dawladda kenya disputekii ama badayadii ay dawladda kenya kusoo xadguduftay dacwadii kuhuseysay wa gartay bal waxaan aada u jeclaan lahaa haddii dadweynaha aad la wadaagi kartid dacwadda aada soo dhisteen kalsooni intee la-eg bay dadku ku qabi karaan bal inaad uga sheekayso dadka soomaalida runtii dacwaddan muddo laba sano ah ayaan lasoo dhisayey oo laga soo shaqaynayay ummadda soomaaliyeedna waxaan jeclaan lahaa inay aada iyo aada ugu kalsoonaato dawladooda iyo tiamka u matalaya dacwadda runtiina waxaan ummadda soomaaliyed ugu bishaareynayaa in dacwaddani ay tahay dacwad runtii ay ku helayaan xaqoodii oo dhamaystiran marnabana aanay suurtagal ahayn ama aanay marnaba aysan qalbiga gelin in aan xaqayagii badayadii aan ku waayi karno taas ayaan ummadda ugu bishaareynaya waxaan haysanaana runtii kalsooni boqol kiiba laba boqol oo jeer ah in dacwaddani iyo kiiskani uu yahay mid aan daan nahay ummadda soomaaliyeed iyo xukuumaddoodaba
waa gartay dad waxaa jira soomaaliya oo dabcan arrinta walaac ka qaba oo dhahaya haddii go-aanka maxkamaddu gaadho aan raacfaan laga qaadan karin uu kama dambays yahay dowladda soomaaliya arrintan taladeeda ma ballaadhisay khubaro soomaaliya iyo kuwo ajaaniba iyo dad kale oo aqoon-yahano ah ma kala tashateen maxaad uga jawaabi lahay su-aashaas
waan jeclaan lahaa haddii alla idmo faahfaahinta arrintaas inaan berito markii aan gudbino aan ummadda soomaaliyeed la wadaagno khubaro soomaaliyeed kuwo ajaanib ah iyo muxuu ahaa isheeg qareeno caalami ah oo runtii qof walbao soomaaliyeed uu ku qanci karana waa waan usoo bandhigi doonaa haddii alla idmo waxaanan idin sheegayaa in arrintaani ay tahay arrin aanay haba yaraatee wax walwal ah aysan shacbiga soomaaliyeed ka qabi karin waa gartay su-aasha ugu dambaysa bal waxaad ii sharaxdaa berri waxa dhici doona qaabka aad u gudbinaysaan iyo tallaabooyinka xigi doona markaas
berito waa maalintii annaga dawladda soomaaliyeed ahaan aan gudbinayno dacwadayadii oo dhamaystiran kadibna within afar bilood iyo bar gudahood iyadana dawladda kenya jawaabteeda waa inay kusoo gudbisaa kadibna waxaa imaan doona haddana annagana inaan gudbino kadibna haddana ayaga ay kasoo jawaabaan probably markaas kadib ayaa dacwadda dhegeysigeeda oo bilaabmi doonaa marka waa wakti bay qaadanaysaa
kaasi waxau ahaa xeerlaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir oo igu warramayay khadka telefoonka ee haig